Tan iyo markii dalka uu ka yaraaday dhaqashada xoolaha nool sababo la xiriira abaaro iyo fatahaadaha webiga Shabeelle oo saameeyay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Sal u kac ballaaran ayaa xilligan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo hilibka noocyadiisa kala duwan ee lagu iibiyo. Kawaanada jawhar, kiilada hilibka geela iyo ariga ayaa markii hore la kala siisan jiray qiimo lacageed gaaraya saddex doolar ilaa saddex doolar iyo bar halka maanta uu ka marayo suuqa shan doolar sababo la xiriira qiimo koror ku yimid xoolaha nool. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada iibinta hilibka ee suuqa weyn xaafadda Hanti Wadaag ayaa ka warbixiyey sal u kacan ku yimid qiimaha hilibka.
aniga waxaa layidhaha farxiye axmed guuleed ariga aan ka shaqeeyo aniga horta shakhsi ahaan waxaan qalooyaa labaatan iyo toddoba sano ilmihii aan ku dhalay alxamdulilaahi shukr bilcaalamiin waa ku soo korsaday awalna ani hooyadayaa qali jirtay ha ahaatadeeda alxamdulilah wax dhibaato ahoon hadda ka hor ku galay ama aan kala kulmay ma jirto wakhtigii hore eriga raqiisow ahay xooluhu nooc walbaba ay ahaayeen hadda xooluhu booska ay marooyiin neefka ariga ah oo ishkinta oo ariga aniga aan qale ee erigu labow kale yahay eriga aniga aan qalo waxaan ku qalaa neefka boqol iyo toban doolar siddeetan doolar sagaashan doolar mid waliba qiimaha uu markaas yahay intaasaa iigu hooseysa siddeetankaa iigu hooseeya kiilada hilibka ana waxaan gadaa shan doolar iyo bar muskiilada waxaan gadaa laba doolar labaatan iyo shan senti qaabka laba doolar iyo waxaan gadaa iyo bar saddex doolar oo labaatan iyo shan senti dhiman qaabkaasaan wax u gadanaa ilaahayna wax naguma yeelin dad isaga dhibaataysan waa jiraa dad oo alxamdulilaahi aan wax lagu lahaynoo iska khayraadsanna waa jiraa intii islaanaba ilaahayga subxaana wa tacaale ha ka furto cilaabta laakiin hadda cilaabtiisaa badan xoolaha meel kastaba geel lo eri waxay isdhaamaan ma laha aadoo weyn dadaa intaasoo lacaga lagu leeyahay dadaa iskaga qaamaysan dadaa iska noormale laakiin alxamdulilah shukr magacayga waa ifraax salaad waxaan ka ganacsadaa xoolaha geela geela wuxuu nooga imaadaa marna qoraxsinaa laga keenaa marbasi meeshaa laga arkaa laga soo gataa geelana hadda waa waa iska qaal sidii hore ma ahan taliyoonkeenaana ka dhacsanaa wuxuu ilaahay oo naga siiya aan ka helnaa geela waxaa la gadaa marna afar neefaa la qalaa marna shan neefaa la qalaa soo micnaa suuqa oo ku kala socdo ay dadka wax u gadanayiin oo aan u gadanaa aniga macnaha shaqaalaanka ahay ilmahaasaa qutalyoonka ugu dhacsadaa waxaan ka shaqeeyaa kawaanka jowhar waxaan gadaa hilib geel waxaana ku gadnaa kawaanka jowhar hilibkan wuxuu ka imaadaa xamar siinka xamar ilaa io show suuqa waxaan ku gadnaa hilibkaas waa soo qaadanaa waana caddaynaa waxaan ka soo qaadanaa gadisley gadisleyaan ku saarnaa hunguri waa anikan waa caddaynaa lacagtaan waa caddaynaa marna xerigleeyaa imaado marna maba imaado gadisleeyaa soo gado ka keensata duurka aan ka gadanaa anikane qaymaha hadda la iibiyo waa qaal waana la gadilayaa lacagta hadda aan ka soo bixino kamaba gadi karnaba waayo waxaa keenaayo isma keenayo xoolaha lacagta laga soo bixiyay dadweynaha lacagta ay ku rabaan laba beec oo isku dhoweyn waxaa u dhexaysa hadda waxaan iibinaa kiilada hilibka geela nadiifka ah shan doolar esel waxaan gedi jirnay afar iyo bar nus doolara u dhexaysa adeer waa xoolihii dadkii lahayaa ka dhigteen qaal kor allow ka qaalebo meel kasto wax kasto waa qaaleen saas aawadeeda ay u qaaleen aa lacagtan loogu kordhi khasaare lama xisaabi kara haddooba khasaare yahay aawadii oo geela la xisaabo lacag ma dhumin la yidhaha shan malyan lix malyan oo tuuraaba xooloo dhanaana eeba ari ha noqdo geel ha noqdo wuxuu raba ha noqdo loo ha noqoto xooloo dhan waa hadda waa wakhtigii khasaarada waayo xoolaha wuu baxay roobkii oo ku tagay xoolaha hadduu soo noqdo oo soo roc doono markaas kabacdi laawaa